faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar aan radio cadaado jawaar
subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo cadaada waxaad kusoo dhowaataan warka subax qodobada saaka aad ku maqli doontaana waxaa ugu waaweyn dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in howlgal ah lagu qabqabtay xubno ka tirsan al-shabaaba taliyihii ciidanka dhulka oo xil kaleh loo magacaabay puntland iyo somalilan oo eedeyn hawada isku mariyey warar kala duwan oo ka soo baxaya hoosudhac ku yimid kiisaska cudurka coronavirus ee soomaaliya iyo somalilan oo imtixaanadii shahaadiga ahaa ee sanadkan covid sagaaliyo toban awgeed u baajisay qodobadaas aad maqasheen waxa ayeen kuwooda ugu door karoon warka subax ee raadiyo cadaado dhegaystayaal goordha u diyaar garooba faahfaahintiisa
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbaca taariikhduna ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha lixaad sanada labada kun iyo labaatanka warka waxaa soo saaray maxamed aadan karaama waxaan idinla socodsiin doonaa intuu hawada ku jiro anigoo ah hashim cumar xasan hase ahaatee iminka saha warkii oo dhan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal lagu qabqabtay xubno ka tirsanaa al-shabaaba kadib markii maalin ka hor ciidamada kumaandooska soomaaliya ee danab iyo gorgor ayaa al-shabaab kala wareegeena qeybo ka mid ah gobolada shabeellaha hoose saraakiisha ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka ay kusoo qabteen rag lala xiriirinaya inay ka tirsan yihiin al-shabaaba kuwaasi oo haatan ay ku socdaan baaritaano lagu kala saarayo deegaanada jilib marko iyo gandareershe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dhowr jeer waxaa la wareegaya ciidamada dowladda soomaaliya ha yeeshee ay dib ula wareegeen mar kale al-shabaaba sidoo kale maalin ka hor ayay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya goboladaasi ka mid ka ah gobolada shabeellaha hoose taliyihii ciidanka dhulka cabdi xamiid maxamed dirir ayaa xil kale loo magacaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u magacaabay sarreeye guute cabdixamiid maxamed dirir oo hore u ahaa taliyaha ciidanka lugta dhulka ee ciidanka xooga dalka inuu noqdo taliyaha cusub ee ciidanka badda waxaa isla wareegto kale loogu magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka lugta dhulka ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sarreeye guute cabaas amiin cali oo isaguna hore u ahaa taliyaha ciidanka badda madaxweyne farmaajo waxaa isla wareegto kale loogu magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka lugta dhulka ee ciidanka xooga dalka soomaaliya sarreeye guute cabaas amiin cali oo isaguna hore u ahaa taliyaha ciidanka badda madaxweyne farmaajo ayaa taliyaha xilka loo kala wareejiyey la wadaagaya kalsoonida uu ku qabo howl gudashadooda iyo in ay yihiin saraakiilsii xoojinaysa kaalintooda ku aadana dadaalada dubudhiska ciidanka dalka soomaaliyada waxa uuna u rajeeyay in eebe uu u fududeeyo gudashadooda howlaha muhiimka ah ee horyaala wareegtooyinka madaxweynaha oo salka ku haya dadaalada joogtada ah ee sare u qaadista amniga iyo dib u haynta ciidamada dib u habeynta ciidamada qalabka sida ayaa soo baxday talaado taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka juun sanada labada kun iyo labaatanka waxa ayna ku dhaqangelaysaa faafinta rasmiga ah puntland iyo somalilan ayaa eedeyn hawada ah isku mariyey wasiirka warfaafinta puntland cabdulaahi cali xirsi timacade oo la hadlaya warbaahinta ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray dhiggiisa wasiirka warfaafinta somalilan saleebaan cali kooree waxaan rabaa inaan u sheego saleebaan in uu dhulka madaxweyne deni ka hadlay uu yahay puntland haddii ay somalilan iskaga bixi weydana uu dhiig ku daadan doono waxaa saaka ku arkaya baraha bulshada ee waxaan saaka ku arkayay baraha bulshada ceelbiyood laga qodayay sool iyo cayna oo uu joojiyey wasiirka biyaha maamulkaas una ku tilmaamay sharci darro taasna saleebaan ayay ku filan tahay gumaysiga lagu hayo dadka reer sool iyo ceen ayuu yidhi wasiir timacdee waxa uu sidoo kale sheegay in puntland ay ka go-an tahay inay gacanteeda kusoo celiso deegaanada ka maqana wasiirka warfaafinta somalilan saleebaan cali koore ayaa maanta sheegay in madaxweynaha puntland uu iclaamiyey dagaal ka dhan ah somalilan xilli uu doonayey dhul ay somalilan ka taliso isagoo sheegay in ay isdifaaci doonaan dhegeystayaal halka aad naga dhegeysanaysaan waa raadiyo cadaado dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaada waxay naga dhegeysan karaan sideed sideed dhibic cibir halka cadaada iyo deegaanada hoos yimaadana ay naga dhegeysan karaan sideed sideed dhibic shan dhegeystayaasha caalamka ayaa nagala jaan qaadi kara barta internetka ku leenaa live screenka w w dot radio cadaado warar kala duwan ayaa kasoo baxaya hoos u dhac ku yimid kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban ee somalilan wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey cudurka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya warbixinta kasoo baxday wasaaradda caafimaadka ayaa sidaan u qorneyda laga helay labaatan iyo saddex ruux somalilan sideed iyo toban ruux banaadir shan ruux ragga toban iyo sideed ruux dhadig haween ahna shan ruux bogashada guud ayaa ah koob iyo toban qof halka aysan jirin wax dhimasho ah tirada guud ee laga helaya soomaaliya cudurka covid sagaal iyo toban ayaa gaaraysaa laba kuna sideed boqol soddon iyo shan ruux halka bogashada guud ee soomaaliyana ay gaarayso ee cudurka covid sagaal iyo toban sideed boqol labaatan iyo sagaal ruux dhimashada guud ee soomaaliyana ay gaarayso sagaashan ruux somalilan ayaa imtixaanadii shahaadiga ahaa ee sanadkan covid sagaal iyo toban aageed u baajisay maalinta sabdiga ah ee fooda inagu soo haysa taariikhduna ku beegan tahay toddobiyo labaatanka juun ah sanada labada kun iyo labaatanka somalilan ayaa dareeri ayaa dareemaysa qaadista imtixaanada shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo keliya ah waxaana sanadkana meesha ka baxay imtixaanadii laga qaadi jiray fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe ee shahaadiga ah wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay in ardayda tiradoodu gaarayso labaatan kun oo ardaya oo dugsiyada dhexe ah la qiimeyn doono heerkooda waxbarasho iyaga oo imtixaan aan laga qaadi doonina sabab la xiriira caabuqa covid sagaaliyo tobana halka koob iyo toban kuna oo arday fasalada foonfor ee dugsiga sare ka baxayna iyagana imtixaankooda laga qaadi doono laga qaadi doono maalinta soo socota ee sabdiga ah taariikhduna ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha juun sanada labada kun iyo labaatanka dhegeystayaal halka aada weli naga dhegeysanaysaan waa radio cadaado sideed sideed dhibic shan guud ahaana waxaan jeclahay inaan intaas kusoo efmeero warkii subax oo aad nagala socoteen radio cadaado warka waxaa soo saaray maxamed aadan karaam waxaan la socodsiinaya anigoo ah hashim cumar xasan intaa mar kale warkan warramida ku kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano allah
carwa udug cadaado hooyga uduga
ciddaan dariskeennii caraf badanaa guriga caliyo waa ku sidee cimrigaa jirta eeg caqligaagu yaraa haycayn canabay codka waa fah